doctor ilyas cali cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada beledweyne ayaa sheegay in fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ay ka dhalan karaan cudurro kala duwan waxa uu sheegay in cudurro ay ka mid yihiin maleeriyada shuban biyoodka iyo cudurro kale ay inta badan yimaadaan xilliyada fatahaadda doctor ilyas cali cabdi ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan cudurrada ka dhalan kara fatahaadda waa mahadsan tahay cumarow markay imaataan khataradan iyo disasterka intaan la eg markuu imaado waxa ugu horeeya waxyaabaha ugu horeeya la filan karo ama imbaktiga ama saameynta ka dhalato fatahaadaha waxaa ugu horeeya dilaaci karo cudurro sidoo kale cudurro kalena way jiri karaan waxaa loo kala saaraa inay noqdaan cudurradii caadi communitiga markii horeba ka jiray iyo outbreak cusub oo la xiriiro fatahaadta la xiriiro marka markaan isku soo duubno cudurrada inta badan biyaha ka dhasho waterbon diseaska ay ka mid yihiin sida in shubankii bilowdo koleerihii iyo tyfodkii iyo dhammaan cuduradaas oo laisku yidhaahdo waterbon diseaska waxay halis ugu jiraan xilli walba markii fatahaadaha noocaan ay imaadaan nambar badan oo waxaa dhaca cuduradaas dadka ay soo ridaan dadkii sababaha inta badan ay cuduradaas dadka ugu faafaan ama usoo ritaan bulshada ku dhex dhaqan biyaha ku dhex nool ama biyihii saameyntoodii ay gaarayso waxaa ka mid a in biyihii ayagoo nadiif ah aynan cabin ay cabaan iyo sidoo kale in ay contacti la sameeyaan dadkii inay ku dabaashaan ama ay dharkii ku dhaqdaan ama alaabtii ku dhaqdaan biyaha nadiifayn oo very contaminated ah marka kuwaas ayaa waxaa keenayo in ay cudurradan aan hore u sheegnayo sida shubankii iyo koleerihii iyo tyfodka oo inta badan ay tahay waxyaabaha nadaafad darrada laga qaado inay aada u bataan oo dhankaas marka waxay noqonaysaa in cudurradaas ay aada usoo badanayaan waxyaabaha inta badan aan aragno oo hadda isbitaalada intaan joogno noo imaado kiisaska ugu badan waxay u badan yihiin dad injury soo gaaro mar walba markay imaato fatahaaddu waxay wadataa in dadka biyihii dadka qaar biyihii laga celin waayo biyihii dhexgalaan ay u arkaan inay tahay biyahan dalxiis loo fahmo marka biyihii khatar badan ay ku noqonayaan oo dadka qaar waa ku hafteen oo biyihii uu ku dhaceen ilaa afar kaysa hadda la sheegaya biyihii ku dhintay sidoo kale dhaawacyaa kasoo gaari karo sidoo kale dadka qaar waxaa laga yaabaa inay biyihii intay ku dhex jiraan qabow dartii ay dareemaan oo ay noqdaan heerkurka jirkooda saaid hoos u dhaco iyo waxyaabaha kaleoo khatarta loogu jiro bahallada ku jiro inay qaniinaan biyaha khataradooda aada u badan yihiin marka waxyaabahaas o dhan laisku soo duuduubo waxay gelin karaan halis nafta bini-aadanka oo heer dhimasho ay gaarsiin karaan bulshada waxaa la gudboon in laga fogaado meel walba ay soo gaarayaan biyahaas waa talada ugu fiican ee aan gudbinayo in biyaha laga fogaado in laga baaqsado in biyaha lagu laabto waxyaabaha ugu fiican waaye sidoo kale in haddii la heli karo biyo nadiif ah biyaha qofku cabaya noqdo biyo nadiifa biyahaas oo biyo baxadana inaanan waxna lagu dhaqanin waxna lagu karsanin taasna waan soo jeedin lahaa talada u dambeyso aan soo jeedinayo waxay tahay khatarta biyaha aada ay u badan tahay marka in waalidka iyo dhammaan bulshada waalidkan inay ka warhaayaan caruurtooda sanad kasta marka uu fataho webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne waxaa ka dhasha cudurro kala duwan kuwaasi oo sababa mararka qaar dhimasho